sidaad wararkaba ku maqlayseen waxaa australia ka socota dood ku aadan dad badan oo australiaana oo ku xaniban dalka dibaddiisa iyo sidii loogu ogolaan lahaa ama loogu suuragelin lahaa inay dalka dibaddiisa soo galaan hooyaxaawo xaaji axmed iyo wiilkeeda cabdishakuur aadan ayaa ku xaniban magaalada muqdisho iyagoo aad u danaynaya inay dalka dib ugu soo noqdaan waraysigooda iyo warbixin gaaban oo aan intaasaan ka diyaarinayna waa tan dowladda australia ayaa sheegtay inay kordhinayso tirada dadka australia kasoo degi kara oo dalka dibaddiisa ka imaanaya dowladda federaalk ayaa doonaysa in gobolada kala duwani ay kordhiyaan cadadda dadka ay ku karantiili karaan hoteelada ee goboladooda maadaama la kordhinayo dadka laba kun oo qof asbuuciiba ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha dalka ahna wasiirka gaadiidka michael mcormack ayaa qoraallo uu u diray bremyerada gobolada kala duwan waxa uu ka codsaday inay kordhiyaan dadka lagu karantiili karo goboladooda waxa uu sheegay in dowladdu ay doonayso inay kor u qaado dadka australia soo geli kara oo hadda ah afar kun asbuuciiba lana gaarsiiyo lix kun oo qof taasoo ah laba kun oo dheeraada waxaanu doonaynaa inaanu aragno in australian dheeraada ay dalkooda ama guryahoodii hooyo kusoo noqdaan magaalada melbourne ayaa la joojiyey in diyaaradaha caalamiga ah ay kasoo degaan kadib markii dhibaato ay ka dhacday karantiilka hoteelada ee gobolkaasi waxaa baryahanba socday cadaadis lagu saarayo dowladda federaalka inay caawiso labaatan iyo shan kun oo australiana oo dalka dibaddiisa ku xaniban inay dalka kusoo noqdaan iyadoo weliba la isticmaalayo xataa diyaaradaha ciidamada cirka sidoo kale hogaamiyaha mucaaradka maer antony albanisi ayaa ku booriyey in dowladda loo baahan yahay inay xataa diyaarada gaara ka kiraysata quantas oo markaasi ama ay isticmaasho diyaaradaha ciidamada cirka in dadkaasi lagu soo daadgureeyo new south wales oo hadda ay kasoo degaan tirada ugu badan ee dadka dalka dibaddiisa ka imanaya ayaa sheegtay inay diyaar u tahay inay tiradaasi ku kordhiso shan boqol oo kale halka gobolada kale sida queensland west australia iyo south australia laftigooda laga dalbaday inay tiro cusub markaasi qaataan haddaba dadka dalka dibaddiisa ku xaniban waxaa ka mid ah soomaali badan oo ku xaniban meelo wadamo kala duwan oo ay ka mid yihiin kenya iyo weliba soomaaliya maamo xaawo xaaji axmed waxa ay ku xaniban tahay magaalada muqdisho oo intii cabaara ay joogtay waxay nooga warantay dhibaatooyinka haysa iyo sida ay u dooneyso inay dalka dib ugu soo noqoto
de wallaahi aad baan dhib ugu qabaa meeshan daawooyinkii way iga dhammaadeen waxaan qabaa sokor waxaan qabaa dhiikar waxaan qabaa wadna xanuun hadda wadnihii habeenkii ma seexdo habeenkaasoo dhan kolba dhinacan u fariisana aan mar waa fariisana mar waa isgedina ma hurdayga ma imaanaysa neefta igu xirmaysaan ku dheh
maamaxaawa ayaa sheegtay inay dowladda australia ka dalbanayso inay dadka iyadoo kalea ee si gaara baahida u qaba ay markaasi naxariis u muujiso inay dowladda noo naxariisato oo dadkan waa yeelada hoo siddeetan iyo laba sanaan jiraa inaan ma ma socon karo lugihii baa liiga hayaa jilbaha liiga haya waxaan kule jilbihii waxaa ka dhammaada dhacaankii maahe miskihii waa ka dhaqaaqila ah marka waxaan rabay daawo meeshan mataal takhaatiirtaana wax loo tegi kara ma ah lacag ma haysto oo lacagtii waa iga go'day marka inay dowladda noo taliso ay axsaan noo samayso oyna hadda haddii abudabay la tegaayo oo la iskugu tegayo saasay lahaayeen abudabay aan tegaya kaaniyo wiil yaaraho i wado oo aan dhale isoo doonay isagana meeshanuu igula jabay ilaahay bal hooyo ha kuula jire ilaahay dowladdaasna waxa nooga sahla waa dowladdeeniina biilayso nahayse oo isbitaaladana geynaysa way mahadsan yihiin laakiin hadda waxaan rabaa inay ii taliyaan aniga iyo wixii ila mid ah maamaxaawo ayaa sheegtay in arrintu aysan ahayn oo keliya dhanka caafimaadka ee xataa ay dareemayso dhaqaale xumo soo wajahday dadkii haddaan wareyston dhe war ma waxa la iisoo diro waxaa layidhi bangigaadii waba xireen dhakab meel lacag ay ku jirtaba male marka ma aqaano waxaan rabaa ani markaan tago horey isbitaal inaan ka galo ilaa ma taagnaan karo la ijagareeyo la fiiriyo awalba markaan laba bilood bil saddex joogo xanuun i qabto waa la igeynaya isbitaalka melbourne marka waxaygii oo dhan kiisaskayga iyaga ahaayo waa maxaawe ayaa sheegtay inay garowsan tahay sababta adduunku uu u kala xirmay balse iyadu ay doonaysay inay mar hore kusoo noqoto dalka markaas oo la joojiyey duulimaadyada caalamiga ah haa sababta yacnaa cudurkan co- covid nineteenkaas dadkii kala xayiire marka intii kalena eh, meeshaasaan yacna ah, markaan aniga tikidkaygiiba inuuna dhicinaan rabay oon soo noqdo markiiba waxaa la la yiri ba- ma lasoo gelayo meeshanaan xoogaa hawo iyo waxaan ka soo doontay qorax iyo ama s- ku fiicnaata xoogaa markaan roonaadoon luuluuday oo waxa- wixii isbedelkii aan xoogaa ku roonaaday lee waxaan soo dhacay maadaama diyaaradaha caalamiga aysan ka soo degin magaalada melbourne maama xaawo ayaan weydiiyey sida ay u aragto in haddii ay suuro gasho in gobollo kale oo dalka laga dejiyo meel oo aad- oo yacnaa nama geynayaan oo baad ama meesha adles brisbane iyo meelahaas hataa nama geyn karaan ha sydney aan rabaa ani sydneya i- ii dhowo melbourne u dhow dadkii unbay hadda u dadaalaysaa ay leedahay iyo cudurka sii badanne wax kale ma jiraan laakiin annagiyaa rafaadsan dadkii dibadda soo aada haddaad aragto meel maraykanka eh, eh, ingiriiska eh, fa- faran- dadka waa la daldalayaa oo diyaaradaha loo soo dirayaa annaga wax naga hooseeya ma jirto maxaad ku dhihi lahayd Ma hadda haysan.
dowladda australia haddaad la hadlaysid eh, fariin lagaa Ah, gaarsin maxaad ku dhihi waxaan- lahayd waxaan ku dhihi lahaa dadka maatada ah oo ilmaha lah oo waayeelka lah oo waxaan ku leeyahay shaqooyinkoodii kasoo tageen oo dad aa jooga dhalinyaro ah haddee waa inay noo dadaashaa dowladdeena sida eh, sida dowladaha ugu soo diraan diyaaradaha iyo waxaan ku leeyahay ay xataa lacag hadday haysanin ay qa- ay s- siiyaan oo hadhow hadday rabaan haba ka ka- ka jartaan si yar si yar marka eedow bal dowladdeena waxaan dhihi lahaa shacabkan shacabkiiniyaan nahay marka waa inay noo dadaalaan ay- yacnaa sidii loo kala daran yahana diyaaradda dadka loogu qaado dadkii roon oo xoog lahoo meelo intay ka degtaan haddana meel kale tegi aniga taransa badan ma geli karo anaaba tayda u yaaban cabdishakuur aadan waa wiil ay dhashay eh, maama xaawo oo isagu dalka u tegay inuu hooyadiis soo kaxeeyo balse arrintan isagana ay ku qabsatay aniga waxaan tegay eh, markay ahayd eh, September eh, 2019 baan xamar imaaday aniga inaan hooyo soo celiyo at the same time ahaanteedaba also inaan inta wadankii soo arko xaaladihii meesha wax kala marayaan eh, maxaa la dhahay ehelada iyo qaraabada iyo dadkii wixii joogay saa daraaddeed mar alla markii bishii labaad la gaaray oo sanadkan 2020 February oo isdhayna haddaba wixii- waxyaalaha howle wax noo dhamaato bal dhaqaajiya unbaaba dee bahalkii waxaaba saaid usoo darsamay usoo darsamay aa, usoo darsamay markuu kusoo darsamay cudurkii saa daraaddeed isla bishii saddexaadba dowladdii soomaaliya waxay ku dhawaaqday inaaba dalka diyaaradihii dibadda ka imaan jirin ay ma- ka imaan- ka imaanayeen in la joojiyo wixii baxayaan waxay dhaheen maalintii la gaaro sideed iyo tobanka bisha march waa laba maalmood ka hor lix iyo tobankay ku dhawaaqeen sideed iyo tobanka sideed iyo tobanka yaa bukin haysto qof bukin haysta bayaraad ma jirto so marka laba kun sagaal iyo laba kun labaatankii march la- maalinta sideed iyo tobankeedii aa diyaaradna ugu dambeysay hadda maalin dhexdaasoo la hadlay walaalo waxay ugu dhaheen kuwii oo qatar airways aan ku imaaday tigid waxaan ku helinaa oo return ah markay tahay december shan iyo tobankeeda december shan iyo tobankeeda flight ka hor australia nolama ogolo waa gartay ma diyaaradan diyaaradan soo baxayn oo africa ka soo baxayn miya macne
haa qatar airways oo meel waxaa kasoo baxsa muqdisho muqdisho to dooxa dooxa to melbourne waaye wax oo booking available hadda right now ah oo kaa baxaysa maxaa la dhaha muqdisho aadayso melbourne ma jirto laakiin eh, dadkeena soomaalida maadaama aan dad kale aan kala warwareysanay eh, nairobina dad baa laga soo raraa baa layidhi dubaina kuwa laga soo raraa baa layidhi meeshii la dhahay malaysia dadaa laga soo raraaya oo australian government dadkii hadda halkaas intay iskugu tagaan ay aruuriyaanoo oo laga kaxaynayo way jirtaa laakiin wax ilaa hadda dad aan intaan la xirinay oo wax warfaahin cad naga siisay haba yaraatee ma jirto keliya annaga waxaan rabnay australian government hadday ay noo ogoshahay sida ugu dhaqsaha badan in xadka diyaaradaha loo furo ya magaalooyin kale xataa haddii nala geeyo at least afar iyo tobankii maalmood ee karantiilka ahana waan ku jirayna diyaar baa u nahay kadibna annagaa iska soo daberayno laakiin mar un australian maaragtay air ama land ama sea meel u nahay hanala keeno waana u mahad celinaynaa waa gartay marka hadda adiga waxa kuugu daran waa inaa hooyo keentid hooyo caafimaadkii iyo daawooyinkeedii iyo wixeedii aad ka Ha.
cabsanta inay ka go-do haa walaalo maxaa yeelay meel alla meeshaad tagtid adduunka maanta adigo aqoon baad u leedahay dadkaasna aqoon u leeyihiin australian government way ogyihiin qofka waayeelka markuu meel kale u joogo expenses badan baa ku baxayo waxaa kaloo ugu sii daran caafimaadkiisa maxaa dhahay meeshan marka alla markaa dhakhtar tagtid uu saa kuu eego wuxuu kaga bilaabmaya boqol dollar walaalo maamadana boqol dollar ma wadato daawadiina waa quality ma laha walaalo ka raali noqo hooyo sidii hadda diyaaradihii mar hamiga loo dhahay waa bilaabanayaan ma bilaabanayaan walwalkii waxa wuu kaga sii daray ani hadda mar qaarkood waxaan sameeyaa iga raali noqoya mar qaarkood hata waxaan ku dhahaa ooyoy wax walba xagga qadarada ilaa xaggiisa ka jiraan laakiin waa nolol soo socdaa niyadaada khayr usii sheeg waana waxna waan helaynaa alxamdulillah hadda habeen habeen hor shalay iyo darad iyo xoogaa niyadda maashala moo noo soo kacsanay sababto markii la yidhi australian government haddayba ay u fiirinaysaa inay xadkii ay ka qaado xadiddii diyaaradaha oo dadkii ay soo laabtaan laakiin haddana at the same time in diyaarado badan lasoo diraan rabaa sababto dad badan baa anaga naga anaga baa alxamdulillah aniga waan roon laakiin maamadeed maanta waxay ku jirtaa stage ah stage stage oo haddii aan run ahaan ka hadlayo dad waa critical ay dhahaan yaa walaalo critical stage ay ku jirtaa ma dhaqaaqi karto markaa meel u kaxaynaya waxaan u qaadaa baalkii maxaa dhaha keldaha wheelchair classna markii ay meel dhakhtar ay tagto isla markiiba waxay u baahantay in checkup lagu sameeyo jiro oo ayada xaggeeda ma ahe wadnaheedii maaragtay shaqayskiisii waa sii daciifay tabarteedii way sii yaraatay yaa hadalkeeda xataa waa sii marka walaalow australian government waxaan ka codsanaynaa sida ugu dhaqsaha badan in diyaarado badan xataa had diyaarada la iska soo galaa ma diyaarado badan oo xataa australian government ay leeyihiin yaa haddii awood nogula soo diri karo aniga dubay caawa hadda waa soo aadayna haddii nolo nolo dhawaa waa nila soo deynayaa bahashi diyaarada nila soo dirayaa waxaan also dhihi lahaa maadaama aniga keligay maanta anaga keligay maanta horta dhib ma qabno oo dadka oo dhan waa nala wada qabaan yaa oo qisooyin badan waan la soconaa laakiin maxaan dhahay waxaa loo baahan yahay sida adduumaadka kalaba inta anuu joogo waxaan ka arkay wallahi diyaarad oo dad loo qaaday maraykanka waxaan ka arkay diyaarad loo qaaday dad ingiriiska diyaarad loo qaaday canada yaa jarmalka faransiiska sweden norway yaa wadamo badan loo qaadayo laakiin waxaan ka xumahay ka raali noqee weli australian government oo maanta jirto oo well respected international ah yaa walaalo inay maanta ay dowladdii dadkeedii ka maqnaa ee dibadda wada joogay inay ay samayn kari waayaan xataa little bit of currency intii lasoo waco la dhaho war ma rabti inaad baxdiin haa iyo maya su-aasha markaas kaasina wuxuu ahaa cabdishakuur aadan horena waxaad u maqlayseen hooyadiis xaawo xaaji axmed oo labaduba ku xanibeen magaalada muqdisho